ibraahim subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo casho sharaf u samaysay danjirayaashii ka qayb galay shirka iskaashiga soomaaliya iyo caalamka ee lagu soo gebagabeeyey muqdisho wasiir dowlaha arrimaha dibadda oo nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjarnimo ka guddoomay danjiraha cusub ee austreeliya taliska qaybta taliska ciidanka qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo gacanta ku soo dhigay gacan kudhigla dil ka geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraanka oo ku dhuumaalaysanayay deegaano ka tirsan galmudug madaxweynaha maraykanka oo dagaal afka ah ku qaaday siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga kuwaasi oo dalbaday in trump wax laga weydiiyo eedeymaha loo jeedinayo
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa casho sharaf u samaysay danjirayaashii ka qayb galay shirka iskaashiga soomaaliya iyo caalamka ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho cabduqaadir cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya qaar ka mid a safiirada wadamada saaxiibada dhowlaha soomaaliya sida turkiga masar suudaan uganda kenya midooda yurub wakiilka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya faransiiska modero wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya james swan iyo wufuud kala duwan ayaa xalay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya u sameysay caasho sharaf kuwaas oo ka haray ku dhowaad wakiila ka socday konton dal oo ka qayb galay shirka madasha iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka ee magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya danjire axmed ciise cawad ayaa sheegay in kulankan soo dhaweynta loo sameeyey wafuudda kala duwan ay tahay in la tuso caalamka in soomaaliya ay tahay dal lagu qaban karo shiraarka caalamiga ah dadka soomaalida ay yihiin dad ku fiican soo dhaweyn dadyooga kala duwan cashada caawa waxaa soo abaabulay wasaaradda arrimaha dibadda iyada oo lagu soo dhaweeyey oo lagu karaameeyey dadkii madaxdii dalalka badan ka yimid oo ka soo qayb galay shirkii iskaashiga soomaaliya iyo dalalka taageera somali partnership forum oo sanad kasta ee lagu qabto afar mar la qabtay maanta iyo shalayna lagu qabtay xamar kaasoo ra-iisul wasaaruhu maanta uu shirgudoominaya shalayna ra-iisul wasaare ku-xigeenku ufuruud badan oo soddon iyo shan dal ka socda iyo toddoba hay-adood ayaa ka soo qayb galay shirkaas marka qaarkood ayaa maanta baxay qaarna way sii joogeen berri iyo wixii ka dambeeyay baxayaan marka wasaaradda arrimaha dibaddu waxay garatay inay dadkii aan bixin inay casho u samayso oo ay tusto soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed siday u yihiin dad soo dhoweynta ku fiican dad ixtiraama dalalka dadka ay saaxiibada yihiin sidoo kale wasiir cawud waxa uu sheegay in haatan soomaaliya ay ku sugan yihiin safiiro badan welina ay sii kordhayaan dalalka doonaya in soomaaliya ay xiriir la yeeshaan maadaama uu ka soo kabanayo burburkii safaarado badan baa degan kuwo badanna inay yimaadaan bay rabaan waxay muujinaysaa yididiilada iyo rajada dalku leeyahay in ummadihii adduunka jooga ay kusoo dhiiranayaan wufuud badan baa baryahan imaanaysa kuwo badanna waa soo socdaan oo heer sare ah marka waxay muujinaysaa oo adkeynaysaa nabadda soomaaliya oo isa soo taraysay oo soo soo kordhay soo soo soo badanaysa cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
taliska qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gacanta ku soo dhigay gacan kudhiigle dil ka geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kaas oo ku dhuumaalaysanayay deegaano ka tirsan galmudug qadka taleefonka magaalada beledweyne waxaa iminka si toosa ugu jira waryahayaga halkaas inooga soo warramay ibraahim maxamed geedi ibraahim may maqashaa
waa mahadsan tahay taliska guutada saddex tobanaad ee gaashaanle muxuu ahaa ninka lagu magacaabo taliyaha taliya gaashaanle cabdiraxmaan macalin maxamuud tamadheere ayaa kala wareegay taliska nista ee galgaduud askari horaantii bishan may ee sanadkan dil ugu geystay magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan askari kale islamarkaasina baxsad ahaa kaasi oo markaasi laga qabtay dhuusamareeb taliyaha uu markaasi ayaa eedeysanaha kale ka gudoomay saraakiisha nisa ee dhuusamareeb waxaana uu ballan qaaday in qeybta koob iyo labaatanaad ay ku wareejin doonaan taliska qeybta todoba iyo labaatanaad ee ka howlgasha ee deegaanada hirshabeelle ee bartamaha soomaaliya taasina waxay muujinaysaa iskaashiga dhinaca amniga ah ka dhexeeya hay-adaha ammaanka ee galmudug iyo hirshabeelle ayaa muujinaya in dambiile kasta fursad ugu heli karin inuu baxsado islamarkaasina gacanta lagu soo dhigayo waxaana taasi ay ka dambeysay dadaal dheer oo ay sameeyeen talisyada guutooyinka saddex tobanaad iyo shanaad ee ka howlgasha ee gobolada hiiraan iyo weliba ee galgaduud iyadoo ninkaasina muddooyinka ugu dambeeyay si weyn loo raadinayo maadaama oo bartamaha magaalada beledweyne ku dilay askari kale oo isna ka mid ahaa ciidamada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka howlgala gobolkan hiiraan waxaana taliska uu sheegay saddex tobanaad in ninkaasi ay u gacan gelin doonaan qeybta todoba iyo labaatanaad maadaama halkaasi lagu maxkamadeyn doono sida ay saraakiishu ay sheegeen
kaasi wuxuu ahaa ibraahim maxamed geedi waryahayaga inooga soo warrama gobolka hiiraan oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne qadka taleefonka si toosa igu warramayey wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane cabduqaadir axmed kheyr ayaa warqadaha aqoonsiga magaalada tan muqdisho kaga guddoomay nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjiranimo marwa alison chartles oo ah safiirka australia ay u soo magacowday jamhuuriyadda federaalka soomaaliya diblomaasiyiin soomaali iyo australiyana ayaa goobjoog ka ahaa madasha guddoomidda intii lagu guda jiray kulanka ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal oo saaxiibada ah sidoo kale waxay isla falanqeeyeen xaaladaha gobolka iyo kan dunida allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yeriso duqii hore ee magaalada muqdisho kaalin noocee ah ayuu ku lahaa gurmadkii qaran ee la sameeyey laba sano ka hor afar iyo tobankii oktoobar markii uu dhacay qaraxii zoobe ee laba sano ay ka soo wareegtay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala ayaa ka hadlay doorkii uu ku lahaa injineer yeriso gurmadkaasi isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi doorkii uu ku lahaa afar iyo tobankii oktoobar masiibadii weyneeda dhacday markii galabnimadii arrintu ay dhacday isagaa wasiirnoo ahaa isla galabnimadiiba wuxuu isugu yeeray wasaaradda agaasimayaashii iyo dadkii shaqada lahaa wuxuu amray in loo howlgalo sidii dadka soomaaliyeed loogu soo bandhigi lahaa waxyeelada halkaas ka dhacday dareenka dadka soomaaliyeed loo baraarujin lahaa toddoba maalmood oo si xiriira goobtaas wasaaraddu ay uga shaqaynaysay toddobada maalmoodba meesha ayuu joogay wuxuu ka mid ahaa guddiga qaran ee shaqadaas loo saaray dadkii ugu firfircoonaa ee shaqadaas muxuu ahaa qaybta ugu weyn ka hayey waana la wada xusuustaa doorkii ka dhashay ama baraarugii dadka soomaaliyeed ay ka qaadeen arrintaas oo keenay gurmadkii baaxadda weynaa ee halkaas laga qabtay guuradii ka soo wareegtay masiibadaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu mar kale hoggaan ka ahaa muujinta foolxumadii argagixisada al-shabaab ay geysteen iyo sidii dadka soomaaliyeed muxuu ahaa loo dareensiin lahaa in ayna iloobin gafkii iyo xasuuqii argagixisada ay shacabka soomaaliyeed u geysteen isagoo guddoomiyaha gobolka ah ayuu dhex taagnaa waxaan ka mid ahaa guddiga shaqada ka shaqaynaya marka sanad guuladii koowaad marka arrinta ay kasoo wareegtay mas-uuliyiintii mar kasta meesha taagnayd oo fikradaha keenaya oo talooyinka keenayay ayuu ka mid ahaa marka ugu dambeynna wuxuu ku shahiiday isagoo shaqadaas qaranka ku jira ayaa argagixisadu dad ay soo muxuu ahaa maran habaabiyeen ayaa ayaa muxuu ahaa waktigiisii ama ama sababtii lasoo saaray waktigiisi ayuu ku dhintay dadka soomaaliyedna inuu shaksi calaamadihii shahiid kale yahay ayuu ayuu ayuu ayuu muujiyey runtii waxaa keliya muujinaysaa waxay tahay haddana shaqadii way socotaa dad kale soomaaliyeeda sii wada argagixisada waa inay ogaadaan soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dhul iyo xaaqin dhulka ayaa hara xaaqinka ayaa dhammaada dadka soomaaliyeed iyo argagixisada dadka soomaaliyeed ayaa soo hari doona biidn illaahi kariim qofka ku shahiida ee gacantooda ku baxana wuxuu muxuu ahaa harsan doonaa muxuu ahaa xadiiskii ahaa qofka ay dilaan iyo qofka dila labaduba waa ahlu janno marka caqiidadaas adag dad leh oo aaminsan oo ku nool weeye dadka soomaaliyeed kuwa shahiidayna muxuu ahaa daar wanaagsan iyo janatulfirdowsa ayaan u rajaynaynaa kuwa noolna dariiqaasay ku taagnaanayaan marka ugu dambaysana insha allahu tacaala fikirka sharta ee khawaarijta iyo argixisada uu dhammaan doonaa
xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa magaalada garowe uga qayb galay kulan ay isugu yimaadeen bahda warbaahinta puntland iyadoo kulankana looga hadlay fahamka waajibaadka saxafiga yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkan inoo soo diray
saxafiyiintan ayaa baranaya faham ku saabsan arrimaha xuquuqul insaanka iyo waajibaadka sharciga asaasiga u ah saxafiga waxaana tababarkan soo agaasintay xarunta difaacaha xuquuqul aadanaha puntland oo kaashanaya ururku ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta puntland ee maab maxamed yuusuf cali guddoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqulaadanaha puntland ayaa ka hadlay ujeedooyinka aqoonsi weydaarsigaanii in saxaafaddu helaan macluumaad siinaya kordhinayana aqoontooda in xirfadda saxaafadda la xoojiyo habdhaqan bulshadu aqbashona la abuuro saxaafadda oo lagu tababaro xeerarka dalka iyo kuwa caalamka ee xuquuqda aadanaha in la abuuro jawi wada shaqayn u dhexeeya saxaafadda iyo bulshada ay u shaqaynayaan iyadoo mid kasta la fahansiinayo doorka uu ku leeyahay nabadda iyo ammaanka in la horumariyo xaaladda xuquuqda aadanaha iyo adeega saxaafadda ee maxaabiista iyo deegaanada ay ku yaalaan saldhigyada saxaafadda tababarka laga samaynayo guddoomiyaha ururka warbaahinta puntland ee maab maxamed daahir caynsen oo kulankaani ka hadlay ayaa tilmaamay habka ugu wanaagsan ee loo sixi karo khaladaadka ka dhaca saxafiga aan ogolahay waxaa weye bini aadan baanu nahay warbaahinta iyo wariyaashu khalad wuu ka dhici karaa khaladkaasi sifada sharciga oo la ogol yahay ha loo soo maro dowladda annagu waxaan ogolahay qofkii naga khaldama waxaa weye oo naga mida laba siba wixii in qofkii la keeno aynu garanno oo garnaqsi halkaa loosoo fadhiisalaya waxaasaa ku khaldantaha iyo waxaasaa samaysay sababtaasaan ku yeelay aynu waxayna xaalmasjuurka ku dhammaysano haddii taas aysan jirin qofkii dacwadiisu ay maxaa la yidhaahdaa uu dacwad wata uu maxkamadda yimaado xeerlaalintaas waxaa weeye dacwaddooda ay soo dhisato looyar annaguna soo qabanno banaankaas iyo fagaarahaas lagu yimaado sharciga lagu kala baxo xeerlaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir oo tababarkaani si rasmi ah u furay waxa uu kula dardaarmay saxafiyiinta puntland sare u qaadidda aqoonta saxafiga isdiiwaangelin sharciyaysan waddaniyadda iyo barashada shuruucda iyo xeerarka dalka
xaq kasta waxaa garab socda waajibaad weligiin fiiriya xuquuqdaada marka la sheego waajibaadka ku saaran waa la sheegaya ama waajibaadkaaga marka la sheego xuquuqdana waa in la sheegaa qaanuunku saas u qoray ha qaadanin oo keliya xuquuqda xaqa wariyey keliya ha qaadanin waajibkay saaran ilaaliya haddaad haddaad xuquuqna raadisid waajibkaagina aadan fulinin adna waa lagugu xadgudbayaa simple Law, rights and responsibilities aliraad every single person every entity wax kasta oo la qabanayo xuquuqna waa leedahay waajibaadna waa ka dhalanaya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shirkin waa idiin furan yahay yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
guud ahaanna warkii aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa ciddii uu seego ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga baaran kartaa bogga internetka eenu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net